mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ayaa amray in shaqaalaha maamulkaasi puntland ay dib ugu laabtaan shaqooyinkoodii kadib hakadka ku yimid tagitaanka shaqooyinka xanuunka covid nka dartiis warbixintan waxaa magaalada garowe kasoo diray goordhow wariyaha v o eda nuux muuse barjeeb shirkan oo ahaa mid aan caadi ahayn oo ay ka qayb galeen golaha wasiirada iyo xubno kale islamarkaana laga fogeeyay saxaafadda ayaa afhayeenka madaxtooyada jaamac dabaraani waxa uu sheegay in looga hadlay sidii dib shaqooyinka dowladda loogu laaban lahaa kadib hakad uu sababay cabsidii cudurka coronavirus horaantii sanadkan wuxuu kulan muhiim ah oo uu shir guddoomiyey madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo uu la yeeshay golaha wasiirada ee dowladda puntland madaxweynaha waxaa kulanka ku weheliyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane axmed cilmi cismaan karaash iyo la taliyaal sare oo xafiiska madaxweynaha ah waxa uu ahaa kulankii ugu horeeyey waxa uu ahaa kulankii ugu horeeyey noociisa ah golaha wasiirada oo madaxweynuhu la yeesho sidan la isugu yimaado tan iyo markii uu biloomay xanuunka covid nneteen madaxweynuhu wuxuu faray dhammaan hay-adaha dawliga ah in shaqooyinka dowladdu ay sidoodii hore kusoo laabtaan saacadaha iyo xafiisyada waktigoodii lagu yimaado iyadoo ay jiraan habraacyo kooban oo caafimaad oo lala wadaagi doono xafiisyada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan kuwaasi oo ku saabsan habka loola noolaanayo xanuunka covid nneteen oo weli jira laysagana ilaalinaya xanuunkaasi oo looga hortegayo nuux muuse birjeeb v o a garowe